dhegeystayaal markaana kusoo dhowaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedin doonta sahre ciidla nuur
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dumarow bar kuma taal dad maxaadna geliseen ballanqaadku badana beentiinnu weyna buuggiinna sirahana runtu baalla kuma taal markaa idan waxa soo gelaysa markaa islaantiiba soo gelaysa habar balaa'a baa tidhi raggu inuu badlaan yahay lagu baabay dumarkun hore waan u bowsaday arraweelo beri bay nagu kiimi lamiso iska baadha nagu tidhi beydgaabka heesow horta ha iska booqina cilmi waxa u barataan biladaha u sidataan ee u baratamaysaan dumar inaad ku burisaan sidoo kale waxaad maqli doontaan taariikh nololeedkii iyo suugaantii allaha u naxariistee abwaan xasan qowdhan oo toddobaadkan ku geeriyooday dalka sweden
ay midha ka muqdaan manku kaaga maqanyay anay midig sugaaray qaybta hore ee barnaamijkan caweyska washington iyo habeenkan caawa waxaynu ku maqli doonaa suugaanta dhallinyarada hadday tahay dhinaca jacaylka kaftanka iyo majaajilada waxaa marti noogu ah wiil dhallinyaro ah oo hal abuuray maansooyin tiro badan balse qaar ka mida maansooyinkiisa uun aynu caawa barnaamijkan ku soo qaadan doono waa kamaal shaacir oo ka mida ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada hargeysa waxaanu u waramay wariyahayaga barkhad maxamuud kaariye kamaal abiib axmed oo laguna aniso shaacir marka had iyo jeer kamaalow la yidhaahdo qofkaasi waa hal abuur ama wuxuu curiyaa suugaanta kala duwan ama badaha suugaanta qof walba waxaa laga yaaba inuu xasuusto jacayl marka la yidhaahdo kamaal waa suugaantana u curiya waana dhalinyar laasim waa inu dhinacaaga soo istaagaa jacayl isaga maxaad ka tidhi
horta walaal barkaad waad mahadsantahay ninka gabyaaba iyo jacaylka wa laga walaalo oo inta fara badan dee waxbuu ku cabira bimacnaa kii aan gabiyeyn uu uga dhow yahay isagu oo wuxuu isagu wataa qalab ama wuxuu wataa tusaale ahaan oo kale dee aqoon ama hibo gaar uu ilahay subxana watacala u siiyey inuu kusoo gudbin karo isagu dareenkiisii marka horta waxaa la idhaha runtii dee gabayga iyo dee jacaylka waaba walaalo oo uu fara dhuudhuuban yahay inuu si fiican usoo gudbiyo laga yaabay mar haddaad tidhi gabayga iyo waa walaalo jacaylku inaad wax ka tidhi adiguna maxaad ka tidhi maansadaera kooban waxaa la dhaha noxor waxay soo baxday labada kun iyo shan iyo tobankii horaantiisii laakiin qisadu waxay ku qisadu waxay soo baxday ama qisadu waxay ahayd labada kun iyo tobankii bay ahayd marka hadduu dareen dee dareen jacayl buu ahaayo inkastoo berigaa dee dhallinyaraha ah walow haddana aan dhallinyaraha lakin berigaa dee waan ka siiraa intaanoo runtii deetana waxaan ku cabiriyey dareen jacayl warka ku cabiriyey aduu qisada waynu soo koobi doonaayo sir kusii dhaaraan mayne marka waxay ahayd inan aanu isgolaas ahayn bay ahayd labada kun iyo tobankii marka inantaa xidhiir jacayl baa naga dhexeeyey marka intii dambena waanu isweynay oo dee sidana addunyadu maanta casri umay haynoo waxa laga yaba telefonka de inaan caadiba loo helin marka aduuna intii waanu isweynay muddo kadib aanu haddana ayaan ayaan gabaygan dabeetana labada kun shan iyo tobankii baan sameeyey oo nanantuu sameeyeen marka aan ku ammaanayo aduu waxba kusii dheeraan mayno marka iminka gabadhi waa hooyo soomaaliyeedoo waa mid waxa lagu qabaa mid ka mid wadamada yurub gabaygu marka wuxuu leeyahay nageeyow ayaamahan ma marin nuxuradaydii ma naqaynin suugaantii aan naadir ku ahaaye noloshuna lur bay leedahay iyo idil nusqaaneede haddaan nuurka loo shidin ilan ma laha naacawo nafci ma laha maansado haddaan nuxur ku duugnayn nafta waxay ku raysaa markaad naawi leedahay naqa waxaad ku raysaa markay neelaacunayaana nafaquu ku reeya hadduu naafe yahay ruuxe qofku naaxitaan male hadday nudubiya haysaa jacaylnima ku jiibsaday mar baa naxash la saaray nabsidilaha boodhari inaba kama niqaashaa nusuustay ku taallaa qisada nebiyadeen iyo nacas baa la yaabay nin ragii nooga kaa furay nacimaay adaan kaala baxay naaga oo aydila caashaqa nikaax baan lahaa lagu nagaadaaye aasaaska noloshaan lahaa waa naruurada ee nashqadee aroos baan lahaa oo nalka ushadeen in indhaha ku saaraa ileen uuna darayaa nujuumtii adduunkaa tiyo nuurka aadmiga waxa tahay naq lagu doogsado oo lagu nagaadaaye niyaddayda adigaan ku qoray nacamna weeyaane mahigaan niqaamkii furtay oy dareertay naaslayda oo nuxuusta laga doogay uu hawray nabataadku karuurkii nimcoolayda oo sabigu nuugaya intaasaa nacimay adiga kugu naqtiimaaya inannimo ninkugu guursada helina siib weyn inta dunida naag joogta baad naadirkaa tahay nasabkaad ka dhalataan lahayn meel naqaafo ah hashan dhigta weydaa ilan way noqnoqotaay waxa nacasa wiilkii ku hele een ku naasibin naafaha ciddii baadhay ee garaytay nayruusku waxay soo naqilayiin inaad nuural cayn tahay mana lihid xumaan iyo nusqaan nabaradoodii nasri eebbe mooye si kale waa u naxnaxaya ma nayaayiraayo ducaankuugu nudaya intaad nagi adduunyada ku tahay guriga kuu nuuriye nebigiina raacule naaraha kaa jira buu odhanaya waayo maca ducaad u raacaysa marka waayo kamaalow inta badan dhallinyarta mar haddii la yahay suugaanna loo dhowaado kolley majaajilo iyo kaftan dhalinyarnimo waa la sugaamayn oo taa waa laga sugayaa qof dhalinyar ah Aan- iyada xaggaa ma isku wanaagsantay wallahi horta waxaa la dhahaa ninka halabuurka ee ama maansiyahankii inta fara badan wuxuu wax ka sameeyaa waa bulshadiisa hadday kaftan noqotiyo hadday dhaliil noqotiyo hadday canaan noqotiyo hadday talaba noqotaba ee, wuxuu wax ka sameeya waa bulshadiisa Ee, marka iyada lafteeda way jirtaa haa kaftankaasoo ee, waxaa jirta maanta la idhahda barkumataal Een, barkumataal waxay ka sheekaynaysaa runtii xifaaltanka u dhexeeya ragga iyo dumarka markaynu xaggaa leenahay ragga iyo dumarka ee, runtii waxaa ka jirta xaggaa ee, ways yar colaadiyaan oo horta waxaa la dhahdaa ragga iyo dumarka kelibaa faa'iido badan bimacnaa waxaa laga yaabaa in mid walba markaa meel gooni ku faa'iido badnaado dee haddii xaggii gurigii la yimaado cunto karintii dee dumarkaa ku fiican dharmeydhidii dumarkaa ku fiican caruur haynta haade oo isbarbardhigde noloshan kale xataa haddii la idhaahna dee raggii baa ku fiicnaanay markaa marka haddaad ragga weydiisad ku daa dumarka bal ka warrama waxay markaa ku odhanayaan dumarka waxba ma qabtaan iyagu oo nolosha nolosha wax fara badan markaa kuma macnihii waxa weeye ragga qaar baa aragti noocaasa qaba dumarna qaarkood baa cakiskii qaba markaa maasadu maxay leedahay marka maasadu waxay marka waxaan u qarqaadi doonaa bal islaamba iyaduna soo gudbinaysa dhaliilii ragga odayna wuxuu soo gudbinaya marka maxay dhaliilii dumarku soo gudbinaya marka marka iyadoo markaa war qaadaan wuxuu odhanayaa burji weeyi maansadu iyo baas wax lala dhaco wuxun bay baraysaa ninka booli qowtee runtu baadilka u tahay ma bilaabin waayadan bawd- bawdkiina kama rogin ma bayaamin arartii iyo baalasheedii meelaha burciidee laga baaqsan waayaan ku bildhaamiyaayo in bulshada ugu baaqaa meel laga bariiqdo laga baaqsan waayaan ku ballaadhiyaayo sharcigii ka beera marna dhaqan basaasoo maanta baadiyooba beradiisu maran tahay ku bareedeeyaan kusoo beera leeyahay marna berisamaadkii iyadoo bus iyo oonala baaxaddegayo ceelkiiyo baraagaha biyo lagu ogeyna maalkii bilowqaday oo hayaanka beeshii ka boqoshay qoobtii intuu baaxad sooraha oo badi dhallaankii hosiiska beegsaday markuu baaqigii hadhay boqorkeeni weyna roob baaxad weyno danab iyo balaaye lagu aragba iyo hoog ugu beega meeshii daadkoo butaaco dayaxuna ku soo baxay doogiyo baldhoolaha xarfaduna ku baaltaal oo baadku hawra xooluhu bariisteen batarkana habeenkii inta ay barbaarta u baxeen arooso biyadhiga jacaylkii kulley waa bad maansadu beyd kale aan soo rogo beyd kale aan soo rogo bilistii haweenkay inkastood bogaagii igu qaaday boos adag anoon baylahadii iyo abaalkii ka boodayn haddaan haddaan baylahdiinni iyo xaqa kuu ballaysnimo waa iga badbaade ma boodhayn xaqiinnii oday buuniyaa yidhi dumarow barkuma taal bad maxaadna geliseen ballanqaadku badanaa beentiinnu weynaa buuggiinna siraahna runtu baalla kuma taal badanaa haliya raga intaad baylaha geliseen bohliyaga caashaqa intaad soo bilowdaan maxaad buura fuushaan maxaa wiilal baarree beydkooda aan gelin baradii ka saahiri bacadkiiyo kulaylaha u buseelay awga maxaa beledka qaar badan baqre iyo watayni sheekhu baabu soo dhigay badanaa dhakhaatiir intuu baadhay feedhaha boqolaalkii nin iyo bayoodka soo qoray maxaa geesi bohol iyo booraan u jeexdeen boodhari kolay tahay maxaa laba isbarato isbaxnaanin jireen bar- baraaraha ku noolaa u rogteen bacadyaal dacwada baruurtiiyo beerkiiyo la gowdalan waxay birinbiriqaysa marun bay bukootaa ruuxay bu'diisa iyo bowdadiisa jeexaan maxay bolol furayaan maxaa boosa lacag iyo yurub baasabooryaal boqolaha rag lagu xidhay ruuxaad isbarataan lama biyo wacadoo baha lama cunsiiye ku baraari waayaha marka iyadana waxaa soo gelaysa markaa islaantiiba soo gelaysa habar balaa baa tidhi raggu inuu badlaan yahay lagu baabay dumarkun hore waan u bowsaday araweelo beri bay nagu kiima lamiso iska baara nagu tidhi baydgaabka heesow horta ha iska booqina cilmi waxa u barataan biladaha u sidataan ee u baratamaysaan dumar inaa ku burisaan afka yaa ku barayo boga yaa ku saaro yaa ku soo barbaarsho boqor caana kaa dhigay idinkaa balaayiyo runtoo laga barriiqdiyo been nagu sasabayee idinkoon bar xoolaad baradiina lagu hayn maxaa beesa lacag iyo buunbuurinaan jirin bis noogu qabataan markaad baydna keentaan aan bakeeri lagu hayn runta noogu baaqdaan bal maxaa bilkeediyo anaa boqol halaad iyo kumanaan baroor iyo anaa baasaboor iyo anaa b h d iyo shahaadooyin buuxiyo baraf noogu sheegtaan bilic dumarku weeyaan waa beerta aadmiga laga soo barbaarshe marna waa bustaanada laga beera geesiga haddaan nolosha lagu birin bilcaan lama arooseen jacayl looma booyan ogabay ma baadheen allow ya ilmo beebiya guri kaaga buuxo hooyadu boqoosha oo ayaamo badan iyo bila kaa maqdaata buuqa iyo qaylada kolla beer caddaadkii waxaan yaana baray iyo ma bakooradeeya biyu waa carruuray anfacoon bustaanoo laga dhigin beriiskii aabba waa bastayo ma baraysan karaye belerkiyo suxuuntii dherigii ma boobeen macnihii haddii hooyada kaga tagto ninka caruurtii dhibaatada uu la mudanayo qaarkood baan dulqaad u lahay ayaan dulqaad u lahayn de markaanu ciyalka bakooradayaal ka yaabaaba marka hooyo halkay ku beegan tahay meel sahlana bas sahlanaa bulxankaagii dheeraa ciilkii iyo baroortii jaarkii ma soo baxay ma raggaa barkumataal mise bilisa weeyaan bulshadaa middaa garan markaa bulshada inuu dayna kala saari doonta insha allah macni iyagaas barbar dhigi doona aynu eegno dhinaca kale een, suugaanta kale ee kamaal uu curiyey maxaa ka mid ah Eh, runtii waxaa ka mid a markaynu ka sheekaynayno weli xaggaasaynu ku dhex jirnaa jacaylkii oo inta fara badan dee dadka weli baan sheegi jirin laakiin maanta waa anigaa sheegay Eh, waxaa ka mid a iyadana waxa la dhaha ammaanta oo dee suugaanta marka la yidhaha suugaan iyo ammaan ma kala maarmaanba Eh, maansadan waxaa la idhaahdaa waxaa la yidhaha dawliil waxay ka sheekaynaysaa quruxda sidoo kale waxay soo bandhigaysaa waxyaalihii dumarka lagu ammaani jiray oo quruxda badnaa hadday noqoto doogii hadday noqoto eh, xareedii hadday noqoto Wa- geelii, wa- waa si- waa sifayntii markaa dumarka waktiga wixii loo dhintay eekeeya oo sidoo kale maanta dee wayba qiir qiimo dhacdo dumarka waxa lagu ammaanaya fooqida iyo baabuurta iyo waxa tirijiyo waxaas lagu ammaanaya waxaas marka ammaan maaha waxay markaa odhanaysaa dalku kala tigaatane jira cawlu doog iyo dixiga isbiciidliyo doomaar bislaatiyo xarfad iyo dareemada xooluhu dawaafaan adhiguna duleedka jira daaqsin maqaalada carruuruhu dabaalaan mayayguna dul joogo daafaha korkiisana heegadu daboosho maanshayi duhurkii daadkuna gelgelimaha sirdida iyo dareemada dacaljiifa kaymaha galalka iyo dooxada sacab lagu darsanayo laga doogay jiilaal inta ay ben iyo duud laaguhu durdurayaan biyuhuna duleedkii daba jiifa ceelkii waruhuna diliilado hareeraha dindimayaan dalagii la beero dibigii la meeraray dullihii iyo xamaantii dusha sare harqoodkii nugudii dalaysnayd lagu daabay marashada irfi aan dabcayn iyo miraaqida daloolana lagu duubay suunkii qalab aan dakaamayn markuu dooxo ciiddii shinnidiina lagu daro oo daabadkii waday inayaanay daalin heesaha u daaro lododowaxa joogtana darandoorigoodana dani tani kuuma taalle dibyaho ka soo durg midabkaa ildoogsiga meelaha dalxiis kale sida loogu diirsado adigaa ka daranoo mid la daawadaa tahay dawliilka quruxdaay dalka oo ammaano dadka oo isdhinacyaal dirirtuna ka dheer tahay xumuhuna ka daran yahay samuhuna u daalaacay marti aan la diidayn lagu beerin diihaal oo lagu daryeelo laga diiqadooni daayartii habeenkuna doobiyo daayartii habeenkuna doobiyo gashaantidu aqalkii dahaadhnaa iyo labadaryaalaha lagu dayri lool iyo dermad iyo sindadab iyo gabdihii dufka lahaa marka daafta lagu xidho lagu hooyo deeqoo daa'us la moodo dumar laga tilmaansaday dunta haybadnimadiyo damiirkiiyo hufnaantiyo gobonnimadu diirkiyo dusha ay ka muuqdaan kagayaana dirac yahay laga dhiibay duunyana kadin wada dareero intuu deerta wada dhalay maqashuna duleedkii daafaha u taallo nirguhuna durduradiyo isku dara afdhuubyada awrkuna ku doobiyo darantii ugbaadka iska diida geedkii qowsaarku doorku doobiga u soo colo lagu daala naasaha marna la iska daba maro dambar iyo karuur iyo lagu iyo laga duuga caanaha midabka ildoogsiga meelaha dalxiiska sida looga diirsado adigaa ka darano mid la daawadaas dawliilka quruxday cirka oo daruurtii duc ka tuuray caadkii dayarxuna ku soo baxay heellada duleedkana laga daaray jiibtii sacab iyo tamaashaad waayeelku daawaday intuu diiday jiifkii midabka ildoogsiga meelaha dalxiis kale sida loogu diirsado adigaa ka darano mid la daawadaatay dawliilka quruxday meel aan dayaan iyo duufaan lahayn oo shimbiruhu dekeeyaan damal uu xidhkuna yahay qaar sii dusaayiyo kuwa soo degaayiyo kuwa cidhifu duuliyo kuwa taanshandaashood iska wada dawaafoo dacal jooga kaymaha gees kalena deeriyo dabataagta cawshiyo bicii doog dhex joogiyo shabeel diilimaadliyo baroodiga dawaafiyo garanuug daldhootiyo goodir iyo darmaanuhu dugsi keliya joogaan dermadoodu nabad tahay midabkaa ildoogsiga sida loogu diirsado adigaa ka daranoo mid la daawadaa tahay dawliilka quruxdaay gees kalena doolaal faraskii daraysnaa inta heensa deexliyo xakamaan dabcayniyo la dul saaray kooraha oo xalay dareemiyo mirta uu ku daaqiyo ku afriyey doomaar subaxna dalxiisiyo dagal gaaban lagu tegey barnayaanu daalili midabka ildoogsiga sida loogu diirsado meelaha dalxiis kale adigaa ka daranoo mid la daawadaa tahay dawliilka quruxday quruxdaada deeqaay erey debinta laga yidhi ama qalinku daabacay ama gabaya lagu daray haddii ay ka doodaan daymada jallaaca dacalka ama qeexaan taariikhda dunidana inta buug diwaanliya dadku ay ku weriyaan dhegna ay da'weyn tahay odaydan cirhooliyo sheekooyin duugiyo duqay hore ma sheegin dulmi baad tirsanaysaa darajooyinkaagiyo quruxdaada lagu duray haddaan lagu dembaabayn duulkeenna maahae nebi yuusuf doorkii qurux loogu dayqay madirkii firdowsa talabaad dakayntiyo heemaalka damalkaa muuqaalka dahabkaa madaa'uus fariistaa diintiyo xishoodkiyo dabcigiyo wanaagiyo hadal daacadnimadana mawadaad duruusiyo cashir duul u dhigaya markay dareemuuskiyo khayliyo xijaabdadan dhacluhuna dirays yahay madadkii labnaanba rag dareen jacayliyo damac kama dhammaadee ninkii doonan karaye docda ay u gelaysow marna yaanay daaline ma daryeeli karaysaa dugsi daryeel ma ugu roon tahay dugsi iyo quraan dugsigi iyo qur-aanka iyo duhur iyo idaajiyo darsi ma u dhigaysaa halkaasi kusoo dhamaatay maasadii dawliil waa hagaagintaas inaynu ku soo dhaafno ammaantii jacaylkii iyo suugaantii dhallinyarada aad bay u mahadsan yihiin barkhad kaariye iyo kamaal shaacir oo barnaamijka martida noogu ahaa allaha u naxariistee waxaa toddobaadkan dalka swiden ku geeriyooday abwaan xasan qowdhan oo ahaa abwaan weyn oo qayb laxaadle ka soo qaatay fanka soomaalida wuxuu hal abuuray riwaayado tiro badan iyo boqolaal heesood oo ay badankooda qaadaan fanaaniin caana abwaan xasan qowdhan marsii horraysay ayuu waraysi dheer oo uu kaga hadlayo taariikh nololeedkiisa iyo suugaanta kala duwan ee uu hal abuuray wuxuu uga warramay barnaamijkan caweyska washington wariyahayaga magaalada hargeysa barkhad kaariye ayaa xilligaasi kula kulmay abwaanka magaalada hargeysa uu socdaal ku joogay waxaana waraysigoodii u dhacay sidan marka hore sanadii dhalashadaada goormeed halkeedsi ku dhalata anugu waxaan ku dhashay hargeysa kun iyo sagaal boqol iyo afariyo afartankii baa dhashay marka laga hadlayo barbaarintaadii dhallaannimo iyo waxbarashadii iyada bal in yaroo kooban horta macaabad dugsi baa galaa anugu qur-aanka dabeed markiis iskuol la yidhaahdo ayaa laigeyey ha markaa dabeedna waan tiideo waxaan la shaqeeyey aabbahay u shaqeeya joologica ayaa nugula u shaqeeyey markaa shaqan galay sidiiban waktigaasi misadiiba shaqada bilowday waxaan bilaabay konton iyo labadii baan umalaynayna ha konton iyo labadii baan bilaabay markaa shaqadaad bilowday maxay ku had iyo jeer waxaa la yidhahdaa abwaanadii iyo dadkeena fanku shaqo qof aan soo marin hudheelahi u tira yar yahay arrintaasi maxaa lagu sababeeya wallaahi niyahow de waa mid iska jirto oo jaalaaba ka mid a oo boom baa ka mid a oo maxamed ayax baa ka mid ah jabiia way badnaayeen dadku sida horena aynu kulanno o aynu uga sheekaysanay waxaa igu maqaalaa in sanadii kun sagaal boqol iyo toddobiyo lixdankii inay ahayd markii ugu horeysay ee aad suugaan curiso suugaan ku salaysan jacayl bay ahayd bal arrintaa nooga waran ase waa tii ugu horeysay fanka waan jeclaa halkii iyo xaggaaba waan jeclaa fanka marka maalinkii dambaan anigu anoo shaqaynaya ayaan waxaa sameeyey heesta la yidhaahdo meeqaan nin mudan oo miiganaa intaa maamusheen midaamiseen waxaa tahay mid baasoo laga soo maldahayoo anigana imudatee marka waxaa qaadi jiray heesta qaada allah u naxariistay maxamed nuur garig waa heestii iigu horreysay taasi markay dhacdaan arkay inaan wax samaynayo ayaa waxaan sameeyey riwaayad googoosa oo la yidhaahdo annagoo waalan waagu noo beri iyadu waxay ku saabsanayd horta dadka qofba wuxuu jecel iyo muu qaataa barqoda waad ogto qof weliba wuxuu jecel yahay ayuu heesaa u qaataa ama riwaayadda u qaataa waa run laakiin adigu maxaad uga jeeda anigu markaa jacayl umbaan ujeeday iyo waxoogaa yaroo kaloo iska wadaniya marka heesaa markaanu xaggaa tagnay heesaa la sameeya riwaayaddu soo qofka ama laba qof ma qaadaan waa la qaybsadaa heesaheeda waxaa qaatay maxamed saleebaan tube alla yaa raxmo oo riyadii xalay baa rumaysto raaxaan mudo riyaa qiilalkaan gurasho male
riyadii xalitay kumayso raxan mudo warkayaadii raxan mudo warkayaadii raxan mudo warkayaadii ilaantaad gurasho malayireesan
midna waxaa qaaday axmed maxamed shimbir oo waxay ahayd adduunyada nin nooloo maxaa aragti ku laaban midna waxaa qaaday dalays cabdilaahi oo waxa weeye heesta ayaa honi honi hadal maahayn bilis wax arag maaha ama hiil ama hoyo mid ma kaa hela axmed wagaro wuxuu qaaday miidaama dhegamo leh hadduu maray dhawaaqe magasada wadkeygii
haddii meel barwaada oo ay midha ka muqdaan manku kaaga maqanyay anay midig sugaaray manku kaaga maqanyay anay midig sugaaray mahadeemitinta miyirli kukaase mahadeemitinta miyirli kukaase mida medegamale adumalagi dhawaaqe magasadeyadkeygiida medegamale adumalagi dhawaaqe magansadeyadkeygi
marka maxamed eexan wuxuu ahaa actor anigu actor baa laha maxamed jaamac joof baa isna nagu soo biiray oo nala galay marka dee dadkeenna uu ku yaraa waddanka marka riwaayaddaas ahay riwaayadda imisadii baa riwaayadaas tahay toddobiyo lix toddoba iyo lixdankii baa ahayd toddobiyo lixdankii baa tahay waayahay ee sheekadeedu maxay ku fadhiday salka ku haysa sheed waxay ku fadhiday jacayl riwaayadda wax kale ku jiray nin la waal nin la waali shalow baan ka dhacayo dhiigga laygu subay baa mooye lagu sukulaya shantii nabana noo qabo jacaylkuna ku shidan yahay ayaad igu shurbaystay maxaad sheekadii mid nacas intaad sheegtay dumarkii ugu sheegtay shalab galay axmed ali cigaal axmed caliga ahaa
waayahay waxaa igu maqaalaa siday waqtiyaanu sheekaysanay aad iila wadaagtay inay ku xigtay yaan la waalin jacaylka riwaayad la odhan jiray maya waxaa lahayd wakaalada biyaha ayaa lahayd waxaa yaa la waalin jacayl dadka yaa la waalin baan ujeeda markaa marka waa sameeyo waxaa ka agtar ahaa nin ku dhashay jarmalkoo la oran jiray axmed sandeere waxaa ku iyadana agtarad ka ahayd marwe maxamed heesaheedana waxaa ka mid ahaa inan boqor dhaan lahay anugu inantu boqor boqor baa dhalay inanta ay ku matalaysa ayay ku matalaysay marka waxa weeyahay waa iyo caashaqu busaade hays oo dhan barwaaqi barwaaqi ila waa badhaare bogga iyo halbowlaha hadduu beerka kaa galo uu ku baaha xididada wadnahana bariisado kaa dhiga baquuqaa bidix midan ma egteen barbarayn noqolay igumaad bartiin baturisiin waxaad aragtaa baaqiyo hadba lababuulayntaan baa xaadiga iyo baga imaad tidhaahdeen bardaha iyo quraankiyo barakada rasuulkiyo bisinkan cuskanaya hadaad buuday yeelka heesahaasaa ka mid ahaa waxaa kaloo ka mid ahaa hees la yidhaahdo iyadana bilan haddaanan qaldinin waxaa ku xigtay ninna waa ninna waani waxaa cidna waalaya cidna waaninaya muxuu yahay marka horta markaan seen u jeeday iyo sidaa dee dadku u qaateen way kala duwaayeen anigu horta waxaan u jeeday jacaylku ninna waa lina waani laakiin dadku waxay u qaateen si aad barid ninna waa lina waani waxay ahayd riwaayadda koob iyo toddobaatan soomaad garan heesaheedana waxaa markaa tabeen ka ahaa qalinle muse ismaaciil qalinle axmed cali cigaal sahre siyaad maryam musal iyo shankaroon heeseeda waxaad ku mid ahaa tuu qalinle qaadayo lahaa ubaxoo dilaacay dawadii naftayda haweentaan ka duurtay sida dayaxa nuuray habeen dadan helaaqe waqalkii daruurtay darmaantaan jeclaaya heydha waan ku dirayaa degmadaan ku gaadhsiin waa lagu dabaaldegi durbaano lagu tumi waxa iga dardaarana duca duug ma noqotee toobiya dariiqan qoraxdula dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyadan waxa weeyaan heesta dardaaran la yidhaha dardaaran heestaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkeennii caweyska washington ee toddobaadka intaynu toddobaadka dambe kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo ammaano allah وبعود لاعي سودي نفيدا وانت كدورتاي درمتا جلاي دوا كتيرايا درمدا كبارتين ولا بود بالدقي تربنا لابوتوني waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye adagani hoydaadoy mahungow